waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat magacaygu waa hani cabdisamed axmed oo ku magac dheer seefle waxaan rabaa inaan la wadaago shacabweynaha soomaaliyeed buug aan qoray oo aan ugu magac daray jacaylkii qaxa raacay qaraacan baa ka dambeeyey buuggaasoo macnaha aan magaalooyin badan gaarsiiyey sida ohio minnesoro london iyo canada sofa magaalada marbanna aan dad badan iga soo dalbadeen kadib xayeysiisa aan ka sameeyey social mediaha khaasatan snabchatka oo asxaab badan aan ku leeyahay
marka muhiimaddu waxaa weeye af soomaali baad buuggaas ku qortay maxaa af soomaali ugu qortay
af soomaali waxaan ugu qoray buuggaas in dadka soomaalida ah ay af soomaaliga ku hadlaan oo ay tahay luqadda keliya oo ay yaqaanaan special dadka wadanka joogo iyo dadkii lontonago wadanka ka soo haajiray oo daafadaha daljoog imaaday iyo qurbaha marka af soomaali waa luqadeennii waa luqadda keliya oo layskaga haqabtiri karo markaa wax qoraysid oo maasha allah tabaarak alla kuuna sahlayso qoritaanka markii loo fiiriyo ingiliish oo aan ahayn luqadeenna
waa gartay meeshan hadda shirka dad badan baa ka hadlay qaarkood waxay lahaayeen caruurta af soomaaliga waxaa loo bari waayey hooyooyinka ugu wacan oo hawshoodii gabay adugu hadda ina hooyo tahay in kale maqan laakiin guud ahaan arrintaas maxaa ka aaminsan tahay
maasha allah tabaarakallah arrintaas waa arrin run ah waa dhacdo dhab ah waxaa jiro dumar badan ama rag badan oo ay u saamixi weysay markay waddanka joogay inay wax bartaan ee u saamixi weysay oo fursad la-aan ay ku dhacday waxaa la yaab igu noqday aniga qudhayda dad badan oo hooyooyin ah oo la rabay iyaga inay luqadii caruurooda ka caawiyaan inaysan qaarkood garanaynba ma aha wax lagu diimo way dhacdaa ee daruufo jira awgood in luqadda soomaaliga la baran waayo gabdho badanoo waxaan arkay buugga intay iibsadeen dhahay macnaha adaan kugu ciseyno kugu karaameynay maadaama uu buuggaaga ugu horreeyay uu yahay laakiin aysan garanaynin af soomaaliga wallaahi arrinkaas aadaan uga xumaaday af soomaaliga waa luqad loo baahan yahay dhan walba in laga dhiso haddii ay noqon lahayd carruurta haddii ay noqon lahayd hooyooyinka haddii ay noqon lahayd ragga luqad aad in loo dhiso oo hadda io koola dhiso horta u baahan waaye marka dhinacyo badan fiiriyey oo xaalado badan aan arkay waa sakareedka keliya aan leenahay af soomaali inaan ku hadalno marka taas haddii la waayo wax badan ayaa la waynayaa sidaan filaya
waa mahadsan tahay walaashiis adna casharka aad haweenka barto af soomaaliga bal barto in yar haddaa sharaxda
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sucaad axmed nuur waxaan ku noolahay magaalada malbon habase ahaatee anigu waxaan ku jiraa konfaras konfaraskaygaasi jaanis weyn ayaan ka helay jaaniskaasoon dumar badan oo adduunweynaha ku kala nool aan uga faa'iideeyo luuqadayda hooyo oo aan ugu dhigo online markaa sidaa la ajirgeed anigoo sidaa u wada istiilla aan wado laba boqoloo dumarana iminka aan baray oo iminka luuqadoodii ay ka ciilbaxeen oo si kastaba qori karaan waxaan jeclaan lahaa hablaha soomaaliyeed ee sbeshal maalboon ku nool ee aan garanayn in af soomaaliga qoraan ama ay akhriyaan inay ila soo xidhiidhaan waa mahadsantaha isla tii hooyooyinka carruurtooda aan barin af soomaaligu af ingiriiska kula hadla ka war taas waa ayaan darra weeyaan hooyooyinka ingiriisiga ku hadlaa ingiriisigii saxaha kuma hadlayaan way jajabinayaan marka hooyooyin badanba waxay ku fakiraan inay iyagu ku bartaan carruurta luuqadda markaa luuqadda carruurta lagu baranayaa kuma fiicna ilmahaagii haddaad maanta waddankan ka tagto oo aad waddankaagii tagto muxuu noqonaya ilmahaagii wuxuu noqonayaa ilmo ajaanabuu ku noqonaya leanna luuqadiisii maba yaqaano adiga waalidka waxaa laga yaaba inaanu halkan ku noolayn inaanu hadduuga xataa ku noolyen inaanu luuqadaba aqoon baaba dhici karta laakiin waa ayaan darra waxaan odhan lahaa ha la bara caruurta luuqadooda luuqadooda in la baro waa muhiim anigu caruur badan baan baraa oo maxaanku dhahdaye aan ahayn magaalada aan anugu deganahay ama wadanka aan deganahay laakiin oversiisa special london caruur abaan bara anigu af soomaaliga oo maxaan ku dhahday masaj ahaan igu soo dira aan ugu diro oo si aanan kontakti aanu ku leenahay mar walbana aan la soo xidhiidho iminka iyo markii horena isbedel weynaan ka dareeman ku farxo marka iminka soo salaama habaryar caynkaya caynkaas maanta waxaasan sameeyey sidaaya sidaas waxaasan qabtay saasaas anna maxaan ku idhaahdaa waxaad maanta guriga ka samaysoo dhan iisoo sheeg markaa sidaas haddana iminka waxaanu bilaabayaa qoraalkii markaa waad mahadsanta walaalo asalaamu calaykum anaa kusoo laabtay waa hansefla kusoo laabatay waxaan rabaa brogramkan hadda soomaalida loo sameeyey oo la rabo in luqadda soomaaliga ahi ee noqoto luqad ay dadka si fiican ugu hadlaan oo ciyaalada yararka oo wadamadan gaalo aan ku dhalnay aan gaarsiino aan u baahannahay oo uu yaasiin maxamed faarax uu wado in laga faa'iidaysto in macnaha loo istaago in soomaalidu ay united ku noqdaan arrimahaas oo af soomaaliga inay guul dhaxalgal ah ay ka gaareen ayaan kula dardaarmayaa shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan khaasatan bulshaweynta victoria waa mahadsantiin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali